waxaynu ka hadlaynaa ama halkan aynu ka marinaynaa baabkii ku saabsanaa soomka cibaadada soomka la idhaahdo oo ka mida cibaadooyinka ilaahay uu ku addoonsaday khalqigiisa babaaxid buu leeyahay ama meelo uu sheekhu ka warrami doono waxaa ka mid a meelaha laga warramo soomka xukmu sowm soomka iyo xukumkiisa iyo xikmadda soomka ku jirta shuruudaha soomka uu leeyahay iyo faralyaalka soomka ilaan arkaan bay salaaduba lahayde soomkuna wuxuu leeyahay faral waxaa ka mid a mabaaxidkiisa sunnayaasha soomka iyo waxyaabaha buriya waktiga soomka aqbala iyo waktiga aan la soomi karinba cudurdaarada uu yeelan karo qofka soomani tawaabicu siyaam soomka iyo waxyaabaha lagu daba qoro ee kitaabu siyaam had iyo jeer raaci kara haddii aynu si toosa u gudagalno xukumka soomku sunno iyo faralba wuu noqdaa hase yeeshee kiisa faralka ahay waa saddex qaybood soomka bisha ramadaan iyo soomka uu qofku nadar ku galo iyo soomka kafaarada la yidhaahdo kafaaradii dilka ama kafaaradii ninkii bishii ramadaan gabadhiisa u tegay waa soomkii kafaara gudka ahaa iyo soomkii nadarka ahaa iyo soomka bisha ramadaan soomka sunnahayna wuu qaybo badan yahay halkanna kuma xusayno soomka xukumkiisa bisha ramadaan waa waajib isagu ilaahay baa aayadda qur-aan ee suurat lbaqara ku sugan boqol iyo saddexiyo siddeetan waxa uu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun waa laydinku waajibiyey sidii soomka ummadaha hore loogu waajibiyu idinkana waajib idinku yihi si aad taqwad uga heshaan haddaynu in kooban ka xusno xikmadaha soomka ku jira waxaa cad mar walba xukumka ilaahay qowlkiisa iyo ficilkiisuba inaanu xikmad ka marhnayn ilaahay laakiin xikmaddaa marna waynu fahmaynaa marna ma fahamno mar laybase cibaadada ilaahay uu nagu waajibiye xikmaddeeda ama aynu garanno ama iyo inaan garanayne waa lagama maarmaa inaynu fulino uun sababtoo addoomaynna xikmadaha waxaa ka mida soomka loo waajibiyey dhowr kan arrimood ama xikmadaha ku jiraba soomka sunnihiisa iyo faralkiisaba taskiyatu nafsi biaacati illaah addoonku naftii waxa uu ku hufayaa ilaahay oo uu talada ka qaato oo uu aqbalo taasibaa waxa ay tahay mid naftii qofka hufaysa oo haadinaysa markuu qofku naftiisa sidaa ugu hufo bishan ramadaan ama soomka waxa uu gaadhayaa inuu iska udgoonaado oo arrinkiisuu macaanaado waana ka rasuulkule sala allahu calayhi wasalam urta afkiisa ka soo baxaysa qofka sooman ilaahay agtiisa cadarka ugu udgoon way kasii udgoontay xikmadaha soomka waxaa ka mid ah inuu jidhka iyo ruuxda labadaba caafimaadiyo jidhka iyo ruuxda labadaba uu caafimaadinayo qofka bani aadamka ahi jidhna wuu ka kooban yahay ruuxna wuu ka kooban yahay labada cunsur ee uu ka kooban yahay waa laba legdan ku jira jidhkuna waxa uu leeyahay rabitaano u wada xagga hoose iyo inuu dhulka qaniino oo qofku hoos u dhaadhaco ruuxda wanaagsanina waxa ay tahay mid kor u wada oo kor u qaadaysa darajooyin sarena gaadhsiinaysa haddaba marka ay uu qofku soomo waxaa legdankii ku xoog badanaya cunsurkii ruuxda ahaa guul buu gaadhay qofkii iyo horumar taasina waa ta uu ku farxayo wakhtiga uu soomka dhammaysto rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay qofka soomani inuu laba farxadood helayo midi waa markuu afurayo ama kolkuu bisha dhammeeye ha ahaato ama galab walba ha ahaato marna waa marka uu ilaahay la kulmo labadaa jeerba wuxuu ku farxay ruuxdiisii oo ka guulaysatay jasadkii xikmadaha waxaa ka mid ah inuu yahay soomkii tarbiya liliraada wa jihaadun linafs qofka bani aadamka ahi waa iraadada macnaha waa inuu qof noqdaa go-aan iyo rabitaan lahoo ku talagal leh markuu qofkii naftiisii ka adkaado uu xakameeyo oo si tuda u qabto iraado iyo go-aan buu yeeshay inuu go-aan yeeshaana waa inuu shakhsiyad yeeshay haddii taa laga waayana waxau noqday mid naftii u faru xidhan sidii xoolaha oo kale waana tuu nebigu xusay markuu yihi asiyaamu junnatun wahuwa xisnu min xusuuni lmu'min soomku gaashaan buu u yahay qofka mu'minkaa waana qalcadu galo nafta iyo wixii ka soo kacaya xaggeeda ayuu qalcaddaa ka gelayaa xikmadihiisa waxaa ka mid a inuu dejiyo oo uu ka daafaco min akhtari aslixati shaydaan hubka had iyo jeer uu shaydaanku u isticmaalo qofka bani aadamka ah ka ugu sii khatarsan oo ah hariisada khariisada rag iyo dumar mid kasta ade qofkii bani aadamka ahaa baahi hamadeed buu leeyahay oo raggiina dumar u haysta dumarkiina rag taasuu soomku dejiyaa oo uu qaboojiyaa waana la og yahay oo almucaskar algarbi aw alkofr gaalada iyo colaalkooda waxa adhaxda ka jebiya ee ibliis u jebiyey waxa weeye iyaga oo isu dhiibay baahida noocaasa baahida noocaasa ayaa keentay inay dee naftii is idhaahdaan ka dhargiya oo dhan walba ay u kaxeeyeen oo qofku xumaanta unuu raadraacayo iyo cawrooyinka iyo ceebaha iyo qaawanaanta iyo sinada intaasuu raacraacaya baahida noocaasa waxaa hor joogsadaa soomka sidaa daraaddeed buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam dhallinyarada markuu la talinayay war kii heli karowna guurso kii kalowna soom oo soomka ku dawee waxaa ku soo haraaciyaya ama ku hayeen xikmadaha soomka waxaa ka mid ah waa ishcaar assaa'im linicmat illaah qofkan sooman ilaahay nicmadiisuu soomku dareensiiyaa galabtii marka uu qofku isagoo maantoo dhan soo gaajaysnaayoo soo haraadanaa biyihii iyo cunnadii oo aada u macaan uu cuno oo uu cabbo wuxuu aada u dareemayaa nicmada haddii qofka calooshiisu ay buuxdo cunnadana uu iska dabageynayo dhadhan badan uma samayso had iyo jeerse kolka uu gaajoodo siduu nebiguba inoo jideeyay calayhi salaatu wasalaam biyuhuna macaan gaaray leeyihin cunaduna dhadhan gaara kolkaasuu dabeetana nicmada ilaahay addoonku aada u sii garanaya taasina waa tuu xusayey rasuulku sala allahu calayhi wasalam mar baa nebiga ilaahay waxa uu ku yidhi badxaa-u maka maka iyo dooxeeda dahab ma lagaaga dhigaa fara badan oo aada iska daldalatown ma ilaahaw iga daabuul marna waan iska gaajoonoo markaasaan isu kaa dhuldhigi oon isu kaa miskiinin doonaa marna waan dhergiyo kolkaasaan kugu mahadnaqi doonaa axmaduka wa ashkuru taasoo macnaheedu uu yahay qaadaama dhergahaasaan iska ahaanayaae aniga halkaa igu dah waatuu rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam markuu yidhi qofka mu'minka arrinkiisu yaa buu leeyay hadduu dhiban yahay oo gaajiya wixii la mid uu ku dhaco ilaahay buu u sabraa haddii kalena wuu mahadnaqaayo uu dharguu nicmo helo xikmadaha soomka ayay runtii taasina ka mid tahay xikmadaha waxaa ka mid a xikmatun ijtimaaciya xikmo la xidhiidha dhinaca bulshada iyo isku xidhkeeda iyo bulshada in la ysku dhaabo oo aanay kala furfurmin ilaahay juuc iyo gaaju waajibiyey qaraarka ummaddan uu ku soo saaray waxa weeye bishaa gaajooda wa awjaba calayhim uljuuc fii hada ashahri almubaarak shahru ramadaan bishaa iyadaa kolka ay gaajoodaan dadaan gaajaba arki jirin maalqabeenkii dadkii madaxda ahaa iyo caruurahoodii iyo kuwii labnaa iyo dar baa laga yaabaa sidii ay u kacaameenba in afkuunay wax ku hayeen marka haddaba qofkani uu dareemo gaajada iyo kulaylkeeda iyo xaraaradeeda wuxuu odhanayaa war maragunbaa waxaan waxaanoo joogto ah waxaanaad bisha xejin weyday madadunbuu si joogta u haystaa nacuudu billaahi min haada dabeetana wuu yar dabcinayaayoo wuu gacan furnaanaya markaasuu dadkaa iyagaa u naxariisanaya taasina waa ta keentay bisha ramadaan bulshadu inay ka deeq badan tahay muslimiinta ay bilaha kale way ka deeq badan yihiin waa ka nebigu dhiirigeliya calayhi salaatu wasalaam markii uu hi man fadara saa'iman kaana lahu midlu ajri hayra annahu laa yunqasu min ajri saa'imi shay-a qofka afuriya qof sooman walow biyaba ha ahaado soomka uun ka afuriya wuxuu leeyahay kan soomanaa intuu abaalmarin iyo ajir hela in leeg iyadoo ilaahay aanu waxba u kala yaraynayn marka bishaa ha la bixiyo sadaqa sunnaah iyo mid waajib iyo raashin mid kastee dadka muslimiinta gacantoodu aad bay u furan tahay xikmadaha waxaa toddobaada uguba sii qaalisan soomka ku jira inuu addoonku ku gaadho derajata u sarraysa derajooyinka qur-aanku uu ku ammaano addoommaha ilaahay ta ugu sarrayso darajatu taqwa inuu qofku midalmuttaqiin ka mid noqdo waxa uu ku gaadhaa siyaamka kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun si aad taqwo u heshaan muxuu ka waayay qofku inuu taqwo helo wuxuu ka waayayaaba ma jiraba ummadda iyo insaanka laga waayo taqwana halaagsan kii kalena horumar haddaynu soo duuduubno waxaynu odhan karnaa waa siminaar ama tababar muddadaa ilaahay uu u furay addoommaha isaga dartii u soomaya tababarkaa isagaa kolka loo soo xidhay dhammaystaanna waxay qaadanayaan jaa-isad aada iyo aada u qaaliya ou nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam man saama ramadaana waman qaama ramadaana iimaana waxtisaaban qufira lahu maa taqadama min denbih qofku hadduu bishaa soomo habeenkiina cibaadaysto waxa laga dhaafayaa wixii dembi uu qabay ee horreeyey oo dhan waxa uu noqday mid muriya gacan ka ah oo ka safaysan wixii gefuu soo galay boqol jir ha ahaado lixdan jir ha ahaado intuu doonayaba ha ahaado waa laga salabeeyey waa jaa-isadii abaalmarintii tababarkan u xidhmay ilaahay uu ka siiyey marka xigmadahaasi marka aynu ka soo gudubno xukumka soomkana aada garatay inuu waajib yahay waxaynu u gudubnay qodobkii labaad oo ahaa isaguna shuruudaha soomka kitaabu siyaam wuxuu ihi wa shuruudu wujuubi siyaam soomka shuruudaha loo xidhayo waajibnimadiisa macnaa goorta lagu yeelanayo qofkii inuu soomo shuruudahani waa lagama maarmaan alaaatu ashyaa waa saddex shardi alislaamu walbuluuqu walcaql walqudratu cala asawm qofku waa inuu muslim yahay qofku waa inuu qaangaadh yahay qofku waa inuu miyir qabo qofku waa inuu awoodi karayo soomka shuruudaha afartaa lagama maarmaana islaam haddii la yidhi dee qofkii gaalka ahaa ashahaadunbaa la odhan laakiin soom maya marka u horraysa waa inuu xerada islaamka soo galo kelmadda towxiidka uu ku dhaqmo kolkaasi u soo gudbi karaya soomka buluuq haddii la yidhina qofkii aan qaangaadhka ahayna sabigii hadduu wax kala garanayo wuu soomaya sidii asxaabtii nebiguba ay tilmaameen ubadkooda yaryar inay fari jireen soomka iyadoona waajib ku ahayn si ay ugu sii carbismaan sidii salaadoo kale waxa aanu caruurta fari jirnay inay soomaan ayay leeyihiin ase waajib kuma aha ilmaha yaga caqligiina waa isaguna waa shardi oo qofkii marka uu waalan yahay ee aanu miyir qabinba isagu mana soomayo kama ansaxayo waajibna kuma aha oo labadan oo israacay waxaa la yidhaahdaa attakliif qofka goorta la odhanayo waa qof xilqaada waa markuu miyir qabo ee uu qaangaadhya rufica alqalamu can alaaa can innaa'imi xataa yastayqid wa can isabiyi xataa yaxtalim wa can ilmajnuuni xataa yufiiq saddex waxba lagama qorayo buu nebigu uhi qofkii hurday jeeruu tooso kii waalaa jeeruu miyirsado kii sabiga ahaa ee yaraa jeeruu qaangaadho mid waliba jeeruu heerkaa gaadha inta ka horaysa qalinkii malaa'igtu ay ka qorayso waa laga daayay alqudratu cala asiyaam waa inuu qofkii soomkii karayo xukman aw xaqiiqa waxaa jira qof caafimaad ahaan u karaya laakiin sharciguu diiday sida gabadhii aan daahirka ahayn oo kale waxaa jira iyo qof aan isagu xanuun qabaa ama da-diisuba ay weyn tahay oo aan soomkii karaynin soomkii waxaanu la karaynin da-diisiibaa weynoo wuu gaboobay amaba wuu xanuunsanayaa wuu bukaa waxa intaa loo raacinaya maalan qofkii iyuu ahaa caafimaad qaba laakiin haddii sharcigu u saamaxo inuu iska afuri kara isagana qofkii musaafirka ah socdaalka ahaa iyo gabadhii aan daahirka ahayn waa koyaadaha marka shuruudaha soomka loo xidhaya waa kuwaas wey wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin qofkii soomka aan kari karaynin ayuu ibnu cabaas ku fasiray aayadda ah qofku haddii daadiisu ay weyn tahay oo soomka aanu kari karaynin yutiiquunahu maca almashaqa aw yutiiquunahu laa yutiiquuna ama laabaa loo soo qadaraya ama daaqadan la tilmaamay waa mid maca alkalif qofka isku kalifaya aan kari karaynin isagu raashin ha u baydho ha bixiyo shuruudihii haddii aynu intaa ku qaadanay qofka lagu yeelanayo soomka waxaynu u gudbaynaa nuqdada kale ah arkaanta soomka wa faraa'idu sawmi arbacatu ashyaa arkaanta soomka loo xidhayaa ama tiirarka uu ku taagan yahay oo afar arrimood anniya waa inuu qofku niyoodo camalka walimsaaku can alakli washurbi waaljimaac iyo in uu qofkii ka afhaysto cunnadii iyo cabbidii iyo la kulankii xaaskiisa wa tacamudu lqay iyo inuu iska hunqaacintiina iska daayo niyadu waa lagama maarmaan rasuulku wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam waa xadiis culimo badani tilmaamayaan inuu sugan yahay man lam yubayit isiyaam qabla alfajri falaa siyaama lah qofku haddii aanu ni habeenkii soomka soo niyoonin soom ma laha markaa soomka waa inuu qofku habeenkii soo niyoodaa inuu eraya ku dhawaaqa nawaytu sooma qadin waxba daruuri maaha taasi ma sugna daliil ma leh laakiin qofku waa inuu wax cunaha abeenkiibu da markuu sii suxuranaya ama seexanayo ku fikiraya aroorta aada soontid intaasay ugu dhan tahay niyadu waxyaabahan waa inuu ka afxidhan yahay soomka ee ka jabinaya alimsaaku can almuftaraat ilaahay baa wuxuu uhi wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajr uma atimu asiyaama ila alleyl cuna oo cabba habeenkii ilaa waagu caddaado markuu waagu caddaaduu si wanaagsan u baryana soomka dhammaystiroo meel ha kaga dhicina weeye ilaa intay qoraxdu dem odhanayso tacamudulqay hunqaacadii inuu qofku iska hunqaaciyo hadday iyadu ka timaado hunqaacadu waa halkeeda laakiin inuu iska hunqaaciyo iyadana waa inuu iska daayaa ka tegidda hunqaacadaa ka mida arkaanta soomka man daracahu qayn wahuwa saa'imun falaysa calayhi qadaaun waman istaqaa'a falyaqdi aharkaasi waxa uu leeyahay qofka hunqaacadu ka xoog badato soomku kama jabin laakiin qofka iska hunqaaciya soomkiisii wuu buray ee ha qalleeyo almuhim culimmada qaarkood waxay ku soo ururiyaan arkaanta soomku inay laba tahay inuu niyoodo habeenkii iyo inuu iska daayo wixii ka jebinaya habeenkiina waa inuu niyoodaa waana inuu iska daayaa maalintii wixii ka jebinayay waxaa ka jebinaya qofka soomkana waa waxyaabahan soo socda waaladii yuftiru bihi saa'im qofka soomani waxa uu ku afurayo ee soomka ka jebiyaa casharatu ashyaa waa toban shay toban shay mid ka mid a hadduu la yimaada buu kuhi soomkiisii wuu jabayaa qaarkood waa laga yaabaa culimmadu inay isku khilaafsan yihin lakiin badankooda way isla waafaqsan yihin maa wasala camdan ila aljawfi waara's wixii gaadha caloosha ama madaxa isagoo u kasaya joof ama nabarka jaa-ifo la yidhaahdo waa nabarka u dhaca qaaxada madaxa intan kofarkan ama qabkan kore ee jumjumada iyo laftan kore maskaxda ilaalinaysa oo joof baa ka meel gudaabaa ka hooseysa laftan intan saablaydanina iyaduna joof qaaxo ahoo hoosoo urku jira bay leedahay labadaa meelood wixii u dhacaa soomka wuu jebinayaa buu leeyahy macnaheedu wixii afka laga cabo iyo wixii qofka laga siiyo meelahan dee caloosha ka gala iyo wixii sanka iyo dhagaha iyo uu iskaga shubo dee waxay u dhacayaan meel guda ah marka haddii waxyaabahaasi ogaan uu qofku iskaga shubo madaxa iyo caloosha ay ka galaan waa ka jebinayaa soomkii camdan haddii uu shardi ka dhigay dee wixii markaa khata qofkii uga dhaca ayaa meesha ka baxaya oo hadduu cuno uu cabbu weliba dhergo qofkii ase uu mar dambe unu isxusuusto inuu soomanaa waa fursaduu ilaahay ka faa fursaduu ilaahay siiyey ilaahay baa waraabiyey oo cunno siiyey ee soomkiisii ha dhammaystira qofku marka sida uu tilmaamaya xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha soomkii buriya waxaa ka mid a alxuqnatu fii axadi sabiileyn inuu qofku labada wado ee saxarada iyo kaadidu ay ka yimaadaan wax ka isticmaalo biyo iyo wixii la mida uu ka isticmaalo sababtii la doonaba qofka walow caafimaad ahaanba ha loogaga shubo waxaas oo labada meeloodee wax ka soo baxaan saxarada iyo kaadidu hadduu dib uga qaato wax markaa lagu shubay hadduu dib uga qaato iyadana waa ka jabayaa buu leeyay meelaha ay culimmadu isku khilaafsan yihin bay ka mid walcamdu qaya walqayu camdan altaqayu'u camdan hadduu qofkii isaga hunqaaciyo ogaan iyadana haba la isku khilaafay afarka ama xadiidka ayay u hayaan culimadan la waa jebinayaa marka uu qofku ogaan isaga hunqaaciyo qolyaha kale lama jebinayana waxay leeyihin xadiidkan xoog badnayn xadiidka aad daliishateen baan xoog badnayn bay leeyihin walwadcu camdan fi lfard qofku hadduu galmo sameeyo uu xaaskiisii galmo u sameeyo iyadana waa ka jabayaa soomka adabdarhu la yimi waxa ka waajibayana waaba la sheegi doonaa oo kasii waaweyn walinzaalu can mubaashara inuu qofku biyihii taranka si uun isaga keeno iyadana waa ka jebinaysaa soonka inzaal waxa weeyaan iyagoo ka ka yimaada ma aha laak oo taasi nusuul iyo inzaal baa kala duwan waa qofkoo isagu ogaan isaga keena taasina mubaasharaduna waa taataabasho qofkii ka ag dhowa xaaskiisa ha iyagu taataabto haddii taa la arkana soomkii waa ka jabayaa waa nooc la mid ah hunqaacada waa nooc ah tacaddi haddii laakiin qofka si caadiya wax uga yimaadaan isagoo ama hurdo ama si uuna wax sababahoo uu ku lahaana aanay jirin hunqaacadii ka timid oo kale weeyi waana wax awooddiisa ka baxsan ilaahayna wuxuu uhi laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscaha nafta waxaa lagula xisaabtamayaa uun wixii awooddeeda ah wixii aan qofka awooddiisa ahayn lagulama xisaabtamayo walxaydu wannifaas waxyaabaha soomkii jebinaya waxaa ka mid a in gabadhii dhiiggii caadada uu ka yimaado ama ay umushaba iyadoo sooman soomkeedii wuu jabayaa wakhtiganna ruuxan dumarka islaamku uga naxariis in la yidhaahdo iska afxidhnow xaaladahan markay ku suganta waa xaaladaha iyadu iska dhibantay mashquulsanta waa xaalada aan cibaadada u suubanin iyo inay ilaahay ishortaagto oo aanay daahir ahayn soomkiiyo salaada labadaba waa laga fududeeye waa laga dhaafa laakiin salaaddii soo qallayn maysa soomkii way soo qallaynaysa waxyaabaha soomkii burinaya waxaa ka mid ah aljunuun waalidii qofku isaga oo iska sooman haddii uu miyir miyir beelo oo u waasho amaba uu suuxdin galo iyo koomo iyadana soomkiisii wuu jabay shuruudihii mid ka mida baa la waaye ahaa inuu qofku caaqil yahay oo uu wax kala garanayo kiibaa meesha ka baxay waridda nacuudu billaahi minha inuu qofkii murtad noqdo qofkii soomanaabaa islaamkiiba ka baxay hayaabinoo ha dhegataagino ha odhanin sawkii soomanaa muxuu diinta nasaarada u galay ama diinta yuhuuddae wax fogba maaha ee waa wax dadkeenna ka yimaada intuu isxariifiye ama boodbooday iska xanaaqsiiyey buu diintaba caayay diintii buu caayay rasuulkuu caayay ilaahay buu caayay asbaxa murtadan cani alislaam islaamnimadii wuu ka baxay markaa soomkiisii wuu jabay macnaheedu waxa weeye inuu deg deg islaamka dib ugu soo noqdo oo u ashahaato maalinkaasi ka jabayna uu soo qalleeyo marka tobankaa arrimooduu kuu sheegay tobankaasi waxa ay ka mid yihiin min mubdilaati siyaam soomka waxyaabaha jebiya ee buriya ayay ka mid yihiin saa darteed baa qofka muslimka ahi ay waajib tahay inuu iska ilaaliyo gartana waxyaabahan soomka ka jebinaya haddii aanu qofku isagoo dee cibaadadii wada oo la imanaya oo soomaya sunniya faral mid kasta ha aadee haddaanu garanayninba wixii ka burinaya ama ka jebinaya dee waxa uu ka dhigan yahay guri qof dhisaya aan garanayninna dhanka ay kaga imanaysa cagafta dumin doontaa shayga haddii shuruud loo yeelo oo arkaantiiyo tirarkii uu isku taagaya loo yeelo oo laga ilaaliyo waxyaabihii duminayay waxa u dhiman wixii qurxinaya ee wanaajinaya markaa ee uga dhignaa sida rinjigaa la marinayo oo kale wixii qurxinaya cibaadadana waa almustaxabbaat aw ilmasnuunaat waxyaabaha sunnaha ah oo lala yimaado way qurxiyaan cibaadada waanay dhammaystiraano way wanaajiyaan sunnayaasha soomku way badan yihiine in ka mida buu kuu tilmaamay sheekhu maadaama kitaabku aanu kitaab dheer ahayn wuxuu uhi wayustaxabu fi sawmi alaaatu ashyaa soomka waxa sunna ah saddex shay in lala yimaado tacjiilu alfitri wa ta'khiiru asuxuur wa tarku lhujri min alkalaam ka u horreeya waxa weeyaan saddexdaa shay ee sunnaha ah in uu qofku afurka dedejiyo inuu afurka dedejiyaa sunnayaasha aadka u qiimaha badan ee wanaagsan ayay ka mid tihi rasuulku wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam waa xadiid bukhaari iyo muslim ku sugan laa yazaalu nnaasu bikhayrin maa cajalu lfitr dadku khayrkii iyo sunnihii nebiga kuwa ku socda ayay noqonayaan inta ay dedejinayaan afurka afurka kol hadday dedejinayaan ila ilaahayna wuxuu yihi uma atimu siyaama ila alleyli ilaa habeenka marka la gaadho uun habeenka goorta la gaadhayna waa markay damti dhacdo marka siday dadkeennu yidhaahdaan ma aha in dhulku madoobaado ama shaacu uu madoobaado ma aha laakiin marka qoraxda la hubiyo inay innaga inaga qarsoontay ilaa ummado kale iminka usii muuqataaye daruuri ma aha inaynu meel fuulno ama minaarad fuulno ama masaajka dusha ka fuulno ama buuraha fuulno oynu qoraxdii sii raacdayno ilaa mar kastood kor usii baxdaba way sii muuqane taa takliifi nagama saarna meesha bannaan iyo godka dadka ku jiraan xataa isku mid ahayn waa inay si wanaagsan inooga libidhaa innaga marka taasi ay dhacdo waa in la afuraa weliba afurkaasina waa inuu salaada maqrib ka horeeya markay dadku si wanaagsan u afuraan yar gaajo beelaan ayay iyagoo degan oo aan qabqablaynaynin oo aan meel u sii ordaynin oo casho u taalle aan ku ordayn ayay si degan isaga tukan doonaan salaadii iyo tasbiixdeedii iyo sunnihiiba sidaasaa wanaagsan laakiin wax jira maaha tanay wadaadadu idhaahdaan timirtiiyo saambuusaha ilkaha idinka gelaya oo salaada idinka kharibaya waxba ha dhadhaminine eh tukada dee qofkiiba waxaa laga yaabaa inuu salaaddii kaga qabqabsiiyo oo dabeedna waa adiga arkay masaajidada albaabka la isku jiidayo marka tacjiilu lfidr sunnaha nebiga weeye in afurka la dadejiyo waxaa isaguna la mid ahoo sunnayaasha soomka ku jira taakhiiru suxuur suxuurta in la dibdhigo sida loo dibdhigayana waxaa fasiraya xadiidka saxeixa ah ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam asxaabtu ay ka warinayaan mar la weydiiyey saxaabigii la odhan jiray zayd inta udhaxaynaysay suxuurtii iyo salaada nebiga macnaha salaada subax salaada subax iyo intee udhaxaynaysay baa la yidhi iyo suxuurta wuxuu idhi in konton aayadood la akhriyo konton aayadood inta la akhriyaa maba badnaba waa in koobanoo rubuc toban daqiiqo meelahaas intaasaa udhaxaynaysayba suxuurtii nebiga iyo salaada subax markuu qofku tooso salaadaha habeenkii uu iska tukado uu suxuurto waa inuu cadaydu weysaysto masaajidkoo la aadaamayana uu tagaba oo aanu dib u seexanin dadka waxaa macruufa dadkeenu mukhaalafaadka ayay ka mid tahay macnaa khilaafka ay sameeyaan bay ka mid tahay inay yidhaahdaan shan iyo tobanka horena suxuurta waa la qadimaa shan iyo tobanka dambena waa la dibdhigaa waagaa laga is la iska ilaaliyaa wax u kala saaray ma garanayna iyagunbaa dadku isku qanciyey dabeedna shan iyo tobanka hore koob iyo tobannada labiyo tobanka meelahaasay dadku suxuuranaya qofkii markuu dharguu jiifiyana salaadii subax iyo wixii oo dhammiba ka tegaba qoraxday la gaadhaysaa culays baa ku dhacaya sida u wanaagsani waa sidaas taakhiiru suxuur laa yazaalu waxa uu xadiidkaasina leeyahay kale ibnu xibbaan ina taakhiira suxuur min sunani lmursaliin suxuurtoo la dibdhigaa waxa ay ka mid tahay sunnaha mursaliin sunnayaasha waxaa ka mid ah tarku lhujri min alkalaam hadalka kiisa xun oo la iska daayo qofku kol haddii uu ka afxidhan yahay cunadii iyo cabidii iyo galmadii iyo waxyaabihii sharciguu diiday intaa uu sooman yahay waxaa kaloo loo diiday inuu ka hakado shahwata qabiixi alkalaam hadalka kiisa xuna naftiisu ay doonayso waa inuu ka afxidhnaado rasuulku wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam waa xadiid saxiixa man lam yadac qowla azuuri walcamala bihi wاlcamala bihi falaysa lilaahi xaajaة fi an yadaca طacaamahu wa sharaabah qofka isagoo sooman iska dayn waaya hadalka xun iyo ku dhaqankiisa ka noocaasa ilaahay muraadkama laha inuu raashinka iyo sharaabka iska daayo kol hadduu qofku iska dayn waayo hadalkii xumaa raashinka iyo sharaabka uu iska daayayna ilaahay muraadkama laha buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam arrin aad iyo aad u cajo badan marka qofku kolka uu sooman yahay wuu sooman yahay ishiisaa soomaysa dhegtiisaa soomaysa calooshiisaa soomaysa afkiisaa soomaya carabkiisaa soomaya waa inuu israacsadaa si wanaagsan isu raacsadaa qof dhowrsoon uu noqdaa inahaasibuu ka soo qaatay marka sunnayaashii soomka oo runtii dee aad iyo aad u muhiima intuba wayaxrumu siyaamu khamsati ayaam waxa uu galay nuqdad kale oo ah waktiga soomka aqbala iyo wakhtiga aan soomka aqbalin qofku hadduu yidhaahdo boqol soom baan ahay oo saddex boqol iyo lix iyo soddonka lix iyo lixdanka maalmood ama dhowr iyo lixdanka maalmood uu sanadku yahay uu isugu bixiyo boqol soom lama yidhaahdo kaa laa saama man saama dahar qofka sanadkao dhan isugu bixiyaa ma soomin buu nebigu waayo waxaa ku dhex jira maalmo aan soomkaba aqbali karinba oo intan uu tirinayaa ay ka mid tahay ama kuwan ay ka mid yihin wayaxrumu siyaamu khamsati ayaam shan maalmood soomkoodu waa xaraamba maba soomi kartidoo wakhti soomba ma ah alciidaani waa ayaamu tashriiq athalaaa labada ciidood labada ciidood ciidda ramadaan iyo ciidda la yidhaahdo ciidul adxaa labadaa midna haddii aad istidhaahdo soomkaama ansaxayo iyagu maalin la soomo ma ah ee waa maalin farxadeed hadduu idhaha soom baan qallaynaya ama sunnaan soomayaa qof ma jiro ama ramadaan baabaan sii soomanahay iyadoo dadku ay ciideen ma jiro ayaamu tashriiqna waa saddexda maalmooda ka dambeeya ciidda ciidul adxaa saddexda ayaamooda ka dambeeya iyagana ma soomayo abi hurayra waxa uu leeyahy waa xadiid saxiixe anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama nahaa can siyaami yowmayni rasuulku wuxuu dadka u diiday laba maalmood inay soomaan yowmi aladxaa wa yowmi alfitr labadaa ciidood ee magacaa kala leh xadiid kale wuxuu oo isaguna muslim ku sugan waxa uu isaguna leeyahay ayaamu tashriiq ogeysiis buu nin saxaabiya ku yidhi nebigu dadka ogeysiiyo ka dhex dhawaaq ogeysiiska bixi wuxuu leeyahy liannahu laa yadkhulu اljannata ilaa mu'min wa ayaamu mina ayaamu aklin wa shurb ina mooye qof kale jannada ilaahay wuxuu albaabkeeda u furayaa looguna talagalay dadka mu'miniinta ah gaal maya liiska kuma jiro qof kastoo wanaagsanba ha ka ag dhowaado maalmaha ka dambeeya ciidda ciiduladxa laydhaa saddexda maalmooda ka dambeeya koob iyo tobanka bisha labiyo tobanka saddex iyo tobanka saddexdaa maalmood waa maalmo waxna la cuno waxna la cabo ayaamu tashriiq ayaamu aklin wa shurbin wa dikri illaahi tacaala waa maalmoo la cuno oo la cabo la farxo ciidda raacsanoo ilaahayna la xusayo sidaasaa marka ay tahay waxau ihi wayukrahu waxaa la karaahiyeystay sawmu yowmi shaki maalinka yowmu shakiga laydhaa in la soomo ilaa an yuwaafiqa caadatan lahu caado uu lahaa inainuu soomku waafaqo mooyaane yowmu shaki waxaa la yidhaahdaa maalinka bisha shacbaan ay soddonka tahay ee la garan la-yahay tolowma wuxuu aan bishiina dee aan la hubinin ean bishii ramadaanna la arag maalinkaa wey ee dadku ay shakisan yihiin dhagaha la taagayo la eegeegayo maalinkaa wey maalinkaa isaga ah ee la shakisan yahay ee u dambeeya shacbaan maalinkaa ay soddonka tahay maya in la soomo maaha haddii laakiin qofkani uu caado taxana ah soo lahaa oo maalmihii uu soomi jiray ay kaga soo hagaagto ama soon u socday oo qallo ahaa uu wado maalinkaa yowmu shakiga wuu raacin karaa wax dhiba ma leh rasuulku sala allahu calayhi wasalam isagoo taa ka hadlaya waxau uhi man saama alyowma aladii yashukku fiihi annaas qofka sooma maalinkaa dadku ay shakisan yihin ma ramadaan ba mise waa shacbaan faqad casaa abalqaasim sala allahu calayhi wasalam waxa uu caasiyey nebi maxamed abalqaasim waa rasuulka sala allahu calayh wasalam wuu caasiyey nebigoo kama tala qaadan idaa kaana nisfu min shacbaan falaa sawma xataa yajii'a ramadaan afarkaasina wuu jiraa qofku inuu naftiisa uba kaadiyo oo uu sii yaro xoogaysto oo soomkii sunnaha ahaa uu u kaadiyo shan iyo tobanka dambe ee bishaa shacbaan la idhaahdo oo tamar uu usii helo bisha ramadaan si aanu uga daciifin marka labadan arrimood waxaad moodaa dadka degdegayaa way dhacdaa mararka qaarkood ee isla dadaala inay ku beegmaanba maalinkaa yowmu shakiga ah dad isla dadaalo oo yuu idin dhaafin bisha ramadaan bilowgiisu way ku dhici karaan maalinkaa yowmu shakigaa inay soomaan dadka qaarkood oo yaro canaatamaana ciidda inay soomaan way dhacdaa oo yidhaahda un annagu dee arkabaa la yidhiye dee maanu arag dee aragga marka laga hadlayo ma aha ummadoo dhammi inay aragto iskuba indha maaha dee dadku ilaahay waa kala duway in unbaa aragta kooban bishuna markay bilato aada bay u yar tahay sidaa darteed haddii ay arkaan laba qof waa lagu afuraya xagga hore soomkana hadduu hal qof arko waa lagu soomaya mar walbana cibaadada ayaa loo dadaalaya sawmukum yowma tasuumuun wa fidrukum yowma tufdaruun xadiidkaasina waa sugan yahay soomkiinu dad yahow waa maalinka isku raacdaane loo bato in la soomo maalinka ciiddiinnuna waa maalinka a afuraysaane ciidaysaan ee jumhuurka muslimiintu u badan yahay iyo dadka deegaankaa ku nooli inay ciidaan marka haddii ummaddu maalintaa u badato inay ciiddo maalinkaasaba ciida buu nebigu ku leeyahay hadday ummaddu maalintaa u badato inay soonto maalinkaaba weeye soomkiin ayuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam iyadoo xadiidkaasi uu tilmaamayo israaca iyo wada jirka iyo wada soomidda iyo wada tukashada ummaddu inay runtii qiimaheeda leedahay markaa labadaa arrimoodba in aada la ysaga fiirsadaa wanaagsan waxa uu xusay haddaba arrin kale oo ah qofku dee bishan inuu ilaahay u soomo oo uu ka afxidhnaad uu ka joogsadaabay ahayd xaaska la kulankiisii iyo maalinkii in uu dee waa wakhti ilaahay u carbuunan ilaahay buu wakhtigaasi u xidhan yahay oo u calaamadsan yahay waa saacadihii alle loo cibaadaysanayay saacadihii xaaska iyo qofku hamadiisii xaggaa u dhaqaaqi lahaa ma aha haddaba hadduu qofkii edabdarra uu sameeyo oo isagoo sooman islaantiisii uu tago maxaa dhacaya waxaa ku waajibaya kafaaradan kafaara gudkana lagu yeelanayaa culus waa la cuslaynaya qofkii edabdarrada uu sameeyey awgeed waman waia fiwaman wadia qofka xaaskiisii la kulmo fii nahaari ramadaan bisha ramadaan maalinkeeda habeen lama sheegina waa maalinka habeenkiila waa jaais fi lfarj meeshaa iyada ee gaarka ah kala kulma fa calayhi alqada waa inuu soo qalleeyaa waalkafaara waa inuu kafaara gudda la yimaadaa qalluu sidiisii u saaran yahay oo maalinkii uu jabiyey uu soo qallaynaya kafaara gudna waa loo raacinaya kafaara gudkiibuu ku cayimay markaa wa hiya cidqu raqabatin mu'mina qoor alla xoraysay waa inuu xoreeyo qof ilaahay rumeeyo addoona waa inuu xoreeyo fain lam yajid fa siyaamu shahrayni mutataabicayn haddaanu addoonkii helin waaba sida wakhtigeennanoo kaloo dee addooma lama haye laba biloodoo xidhiidsan ha soomo fain lam yastatic haddii aanu karinna fa idcaamu sitiina miskiina lixdan miskiin raashin ha siiyo likulli miskiinin muddun miskiin walbana ha siiyo mudka shayga loo yaqaano mudku waxa weeye dhaglay meelahaa waa labadaa gacmood oo laga buuxiyo raashin intoo la isku qabto ilaa saaca arbacatu amdaad ahaa marka mudkii waa dhaglay meelaha ama nuskiile miskiin walba ha siiyo marka waa soddon kiilo sidaa waxaa caddaynaya oo tilmaamaya xadiidka saxiixa ah ee bukhaariiyo muslimba ku sugan ee sheegaya abi hureyra warinaye annagoo nebiga la fadhina calayhi salaatu wasalaam baa nin ka tuurayaa uu soo dhacay wixii ku adkaada ama ay ka yaabyaabaan asxaabtu waxay ula soo noqon jireen rasuulka sala allahu calayhi wasalam ninkani wuxuu leeyahy waan halaagsamay macsiyada iyo gefkuna dabcan waa halaag waa sa ay asxaabtu u dareemeen dembigu qofka muuminka aad buu la weynyo lama sahlana markuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam maxaa dhacayna anoo sooman baan islaantii ku daqaqabay buui oo aan la kulmay rasuulku sala allahu calayhi wasalam xakiim buu ahaa mucallim weynna uu ahaa qofka uu arko inuu macsiyada ka xun yahay oo dareenkii wanaagsanaa uu qabo waxba muu canaanan jirin xalkunbuu u sheegi jiray maadaama isaguba waxaan uu ka xun yahayoo simbirirxa shaydaan uu ka faa'iideeye ay tahay markaa wuxuu ihi qooraad xoraysa ma haysaa maya buui haddaba laba bilood inaad soonto oo kafaara guda ma kari karaysaa maya buui lixdan miskiin raashinaad siisaad ku quudiso ma heli karaysaa maya buui dabeetana wuu iska fadhiistay ninkii meel halkeera ayuu iska fadhiistay rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam farajkii ilaahay buu dee qudhiisu ninkan la sugayaae isna wuu iska aamusay sadaqooyinkii loo keenayey ayaa kolay timira ayaa rasuulka loo keenay sala allahu calayhi wasalam kolaygiibuu ninkii u dhiiba wuxuu ihi wa adigii kafaara gudka u baahnaaye waaye qaado kafaara gud ka dhigoo iska bixi wuxuu idhi dee cid annaga nooga baahan oo la siinayaaba kan ma jiro annagaaba u baahan buui madiine dooxa hareerihiisao dhan intaa buuraha isku soo jeeda cid nooga baahan kolaygaa aad arkaysa ma jiro marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam intuu ku qoslay ayuu siiyo waxau idhi adcimhu ahlak ehelkaaga sii waa kaasi qaadoo haddaba dee gaadhsii buui kafaara gudnaha kuu noqdo adigu iska bixi iskuna bixi buui sidaasuu xal ka dhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka dee la odhanayo wuu kari waayey qofku wuu kari waayey qofku goorta la odhanayo soomkiina waa inuu kari waayaa laakiin ma aha sida ay dadkeennu dareemaan inuu qofku ka yaro daalayo iyo inuu ku tacbaanayo iyo inuu ku dheeraanayo iyo arrintaa maaha ee wuu kari waayey marka la leeya waa inaanu soomi karayn oo mashaqo aanu xamilaynin waa inay meesha ka qabsanaysa saasuu tilmaamay qofkii adabdaradaa sameeya bisha ramadaanna abaalkiisu waa noocaa marka haddii uu soomkii jimaac ku jabiyo weeye haddii laakiin soomkii uu si kale ku jabiyo isagoo jimaaca u socda iyana xaggii dembiga waa la miduun islaantiibuu la dalxiisoo meel shishe u baxeenoo markaasuu cunay uu yihi safar baan ah xaggeediina wuu u kacay ilaahay lagama hoos tufee dembigii waa halkii uun ama wuu cunayoo wuu cabado markaasuu xaggeedii u kacayoo wuxuu ihi dee mar haddaanan jimaac ku jebinina cunno ku jebiyey qalun baaba la igu yeelan doonaa dembigu waa halkii sababtoo ah waxa uu u sameeyuu soomkan u jebiyey oo uu cunnadan iyo cabiddan u sameeyey muraadkan oo uu lahaa awgeed ilaahayna waa qalbi jire tabaaraka wa tacaala arrin kale usii gudbay oo aad isweydiin karto markaasaa waxau ihi waman maata qofka dhinta wa calayhi siyaamun iyadoo soom lagu leeyay min ramadaana soom bishii ramadaana iyadoo qofka lagu leeyay hadduu dhinto udcima canhu ha laga raashin bixiyo likulli yowmin muddun maalin walba nuskiilaha laga bixiyo soddon nuskiila laga bixin doonaa ama sagaal iyo labaatan nuskiile intii kolba lagu lahaa qofkan wuxuu ku uhi qofkii dhintay iyadoo soon lagu leeyahy iyadoo soon lagu leeyahay buu dhintay waalidkaagii ama saaxiibkaagii ama walaalkaagii intii oo maalmoode lagu lahaa raashina laga bixiyo sidaa markaa wuxuu u soo daliishaday ahar ibnu cumar ka soo arooray oo markaa le fal yudcim canhu makaana kulli yowmin miskiina sida laakiin raajixaye waxa weeye xadiidka saxiixa ee ku soo arooray qofka haddii soom iyadoo lagu leeya uu dhinto in laga soomo inayt in laga soomo wey xadiidka muslim iyo bukhaari ku sugan ayaa waxa uu leeyahay man saama man maata wa calayhi siyaamu saama canhu waliyu qofka dhintay iyadoo soom lagu leeyahay ka uxiga ha ka soomo ka dad uxiga ha ka soomo inankiisu ha ka soomo inantiisu ha ka soomto walaalkii ha ka soomo kolba kii uxiga nin baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam wuxuu leey nebi allow hooyadee way dhimatay soomna waa lagu lahaa bishii ramadaan soomkeedii ma ka qalleeyaa nebigu wuxuu idhi nacam fa daynullaahi axaqu an yuqdaa haa ka qallee oo ka soom daynta ilaahaybaa ku habboon in la qalleeyo in la bixiyo oo la qalleeyo oo daynkiina markaa dee cibaadadiina waa qeybdeena waa sekadii waa dayn soomkii waa dayn xajkii waa dayn intuba waxa ay soo gelayaan daynka ilaahay mudan in lala dadaalo oo qofkii laga bixiyo marka sidaasaa raajixa axaadiidta saxaaxa ay ku soo aroortay cudurdaaradii soomka waxaa ka mida qofkiioo gabooba ama islaantii oo uur leh ama uu mushay acdaartiibay ka mid yihiin soomka taasuu ka warrameeoo waxau ihi washaykhu odaygii islaantiina waa la miduune in cajaza cani sawmi hadduu soomkii kari waayo yuftiru wuu iska afurayaa wa yudcimu waxa uu quudinayaa can kulli yowmin maalin walba muddan nuskilo raashinuu bixinaya qofkii daad ahaa odayga ama islaantii hadduu kari kari waayo soomkii waxaa labadoodaa la mid a qofkii uu ku dhacay xanuun aan la rajaynaynin inuu ka bogsado maradun laa asaabahu maradun laa yurjaa buru xanuun aanu ka bogsanaynin baa qofkii haya oo xanuunada qaarna marka tijaabada sida lagu gaadhay ama warbixinta dhakhtarkaba waa xanuun la rajaynaya inuu qofkii ka bogsado qaarna kama bogsanayo ee waa cudur intuu ku dhacay dee qofkuu la godgelayo oo muddo dheer iskala saaxiibayo saasuun soconaya haddaba haddii xanuunkaasi uu hayo ama da-diisu qofkan ay weyn tahay soomkiina uu kari kari waayo maalin walba nuskilo raashinaha bixiyo waa hadduu hayo weeye haddaanu hayninna falaysa calayhi shayun dee waxba laguma leh labadiiba wuu kari waayo ilaahay awooddii soomkana muu siinin awooddii dhaqaaluhu wax iskaga bixin lahaana ma siin marka imtixaankiisa kale ee faqriga iyo ducufka leh unta ha iskaga sabro taasunba ajri u noqonayse qofkii gaboobay sidaasuu noqday xukunkiisa cabdillaahi bnu cabbaasna wuxuu ku fasiray aayaddan suuratulbaqara ku sugana ilahay uhi wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu maskiin kuwa kari kari waaye soomkii ama karaya macal dhibaato iyada oo uu ku yahay oo kadeed badani uu ka soo gaadhayo miskiin ha quudiyeen hana iska afureen aayaddu mansuuq ma ahee waa muxkamoo qofkaasaa lagu fasirayaa bu walxaamilu walmurdic islaantii uurka lahayd iyo tii jaqsiinaysa in khaafataa hadday u cabsadaan calaa anfusihimaa nafahooda afdarataa way iska afurayaan wa calayhim alqadaa qalaana lagu leeyahay buu ku yidhi wa in khaafataa hadday u cabsadaan calaa awlaadihimaa ubadkooda hadday u cabsadaanna afdarataa way iska afuri oo wa calayhim alqadaa'u waalkafaara qalle iyo kafaara lagu wada yeelanaya can kulli yowmin mud maalin walba oo dhaafayba nuskiilaha bixiyeen iyagoo qallaynayana wa huwa nuskiilahaasina ridlun waa rodol wa huluthun iyo rodol saddex meelood loo dhigay meeshii bilciraaq bilciraaqi waa rodolka ciraaqi kolka lagu miisaamo waaya dadka cudurdaar kale waxaa ka mida gabadhii haddii ay uur leedahay ama ay umul tahay oo ilmihii ay jaqsiinayso iyaguna way iska cunayaan bishii ramadaan waxba lagu kalifi maayo iyadoo uurle inay soonto dabeetana ay dawakdo oo ay dhan u ciirto ama ilmihii yaraaba uu caanihii waayo iyaduna ay diif la dhacdo way iska afuraysa haddaba ha afurtee saddex qowl baa jira qowl waa kanaynu hayno oo wuu kala qaadayaa hadday nafteeda u baqday ha soo qallayso hadday ilmaha yar u baqdayna hana soo qallaysa kafaara gudna ha raacisa maalintiiba nuskiila ah qowl waa kan kala qaaday qowlna wuxuu leeyahay maya eh ama nafteeda ha u baqda ama ilmaha eh waa inay soo qallayso un qowl saddexaad baa isaguna wuxuu leeyahay raashin uun ha bixiso tan uur kale iyo tan jaqsiinaysa qowlkaasina waa kaugu daciifsan weeye oo laba asxaabi un baaba laga wariyaa ibnu cabbaas iyo ibnu cumar weliba iyaguna addoommaha ayay u fitiyoon jireen addoommo ay lahaayeen oo dhalaya oo umulaya oo markaa wax jaqsiinaya marka qowlkaa la qaadan maayo qowlka u dhexdhexaadka ahe waxa weeye ha soo qalleeyeen kaasaa asalkiina waafaqsan kol haddii uu qofku kari kari waayey oo gabadhan ilmihii ay jaqsiinayso ama uurka ku sido nafteeda ay u baqdo ilmaha ay u baqdo dhibaata ka soo gaadhayso ha iska cunto laakiin ha soo qallayso wakhtiga ay nafis iyo fursad u hesho markaa dumarka reer magaalku had iyo jeer istabayaaca ku badan marna uur bay leedahay marna waa umul oo way jaqsiinaysa marka sanad iyo lababa biluhu ha isgaadheene wakhti ay fursad leeduun ha eegato way dhacdaa mararka qaarkood inay fursad heli karto ama wakhti ay uuryaro tahay ama ilmuhuba caano badan aanu uga baahnayn cibaadaduna kollay u dadaal bay u baahan tahay wakhtiyada ay awoodi karta ee sanadka dhexdiisa labada midna aanay ahayn dee wayna xusuusataa soonka inta badan waxay u badan yihiin reer magaalka iyo dumarkoodu inay bisha ramadaanun xusuustaan wakhtigay soo gelayso marka ay soo gelayso ama ay taagantahay ama ay sii baxayso ayaa la xusuusanaya war soon baa lagu lahaa islaantii caynka ah mar uur bay lahayd mar way jaqsiinaysa laba bilood baa isku gaadhay maxaa la yeelayaa kolka horeba cibaadada qofku waa kaa nebigu uu tilmaamayuu leeyahy fa daynullaahi axaqu an yuqda ilaahay dayntiisaa ku habboon in la bixiyo markaa qofku wakhtiga uu jaaniska leeyahay toban toban cisho shan shan iyo toban cisho ha u soo qalleeyo sidaa ha ugu dadaalo waalxaamilu waalmurdic haddaynu dib ugu celinno tii uurka lahayd iyo tii jaqsiinaysay in khaafataa calaa anfusihimaa naftooda hadday u baqaano iyadoo ay dhib dareemayso afdarataa wa calayhim alqadaa intay iska afuraan ha soo qalleeyeen oo tijaabay ku aragtay inay nafteedii dhib soo gaadhayo ama dhakhtarkaaba u sheego idhi dhib baa ku soo gaadhaya wa in khaafataa calaa awlaadihimaa haddii ay ubadka u baqato ilmihii yaraa uu gaajo u dhimanayo ama kan uurku uu daciifayo dhibaata ay soo gaadhayso afdarataa wa calayhim alqadaa waalkafaara kollayba labada jeer way iska afurayaan laakiin kolkan waxaa loo raacinayaa qallaha maxay kafaaro kafaaradiina wuu ku sheego waxau idhi can kulli yowmin muddun maalintiiba waa mud mudkuna waa nuskiile isagaa kuu sheego wuxuu ku uhi wahuwa ridlun wa thulu bilciraaq waa rodol iyo thulu rodol iyo thuludku rodolkoodaa yaraa u dhigmaya uun markaa rodolkiiyo thuludkaa nuskiila meelahaas wuxuu ihi walmariidu walmusaafir qofkii xanuunsanayay iyo kii socdaalka ahaa safaran tawiilan safar dheer qofkii safrayey yufdiraani wa yaqdiyaani way iska afurayaanoo way qallaynayaan qofku hadduu xanuunsanayo ha iska cuno oo ha soo qalleeyo sidaa ilaahay uhi waman kaana mariidan aw calaa safarin fa ciddatun min ayaamin ukhara sidaa ilaahay u caddeeyey qofka ama xanuunsanaya ama socdaal ku jira ha iska cuno dabeetana ha soo qalleeyo waxba naftii soomanayd naftii soon laguma kalifayo hadduu qof socdaal iyo ama xanuunsanaya yufdiraani wayaqdiyaani waa samaaxadda islaamka waa ruksad ruksaddaa qofkan la siiyey macnaha janis buu haysta ruksadda ilaahay aqbaloo ka faa'iidaysta buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam qodobadeenna aynu soo qadinnay waxaa ka mid ahaa qodobka odhanayay min lawaaxiq asiyaam alictikaaf waxyaabaha soomka lagu daba sheego waxaa ka mid a cibaadada ictikaafka laydhaa cibaadadaasi ayuu halkan ku xusay kolka maadaama wakhtigeeda ay sii qaaliga tahay uu yahay wakhtiga la soomanyi ictikaafka culimmada qaarkood waxay tilmaamaan inuu bisha ramadaan un ku gaar yahay iyo saddexda masjid ee masjidka nebiga iyo xaramka iyo qudus sida laakiin raajixa waxa weeyaan in masjid walba lagu ictilaafi lagu ictikaafi karo ramadaantana aanu ku gooni ahayn walictikaafu sunnatun mustaxaba cibaadada ictikaafka la yidhaahdaa waa sunno habboon walahu shardaani laba shardi buu leeyahy anniyatu qofku inuu cibaadada niyoodo walubtu fi lmasjid iyo inuu masjid ku xasilo waa kaa ictikaafku waxa weeye adiga oo masjid intood soo gasho niyooda inaad ilaahay dartii u caga dhiganayso halka oo aanad deg deg uga haadayn oo aad ku xasilayso oo degayso masjidkiina waa inaad ku xasishaa xasiliddu shardi maaha inaad fadhiisato ee walow aad dhex wareegtidba haddaad muddo ku jirto masjidkii oo aanad ka baxayn cibaadada niyooto wuu ku xasilay hawaabkii ictikaaf waa sunnayaashu ku jiraa rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam bisha ramadaan tobankeeda dambe waa ictikaafi jiray walaa y marka ictikaafkii laba qaybood buu uqaybsamaa mustaxab iyo waajib mid farala iyo mid sunno ah ka faralka ahi waxa weeye adiga oo ku nadra oo idhaa lilaahi calaya an actakifa casharata ayaam fii masjid kada ilaahay wuxuu igu leeyahay oo waajib ugu ah masjidka hebel la yidhaahdo intaasoo maalmood inaan ictikaaf ku sameeyo oo aan ku xasilo haddaad sidaa isugu waajibiso marka ka bixidiisii ee waxaa looga bixi karaa un baahidan ee inaad ka baxda maahe waa inaad isku xidhiso walaa yakhruju min alictikaaf almanduur ictikaafku qofku ku nadray kama baxayo ilaa lixaajati linsaan baahida qofka bani aadamkaa mooyaane weliba ictikaafka mutataabica ah ee qofku inuu isku xidhiidhiya ku nadro baahida bani aadamka unbuu uga bixi karaa baahida bani aadamkana dee waa la yaqaanaayo waa qofka cunadiisii iyo cabidii iyo kaadidii iyo suuligii iyo waxyaabaha wey aw cudrin ama cudurdaar buu uga bixi karaa min xaydin aw marad matel gabadhii baa daahir aan ahayn oo dahaaradii ka jab ama wuu xanuunsaday qofkiioo wuxuu u baahday inuu dhakhtarka tago cudurkaasoo laa yumkinu aan u suuroobaynin almuqaamu maca almuqaamu macahu maca alictikaaf ictikaafka iyo isaga in la isku wado macnaha cudurka waxaa u shardiya xaydka waxba uma shardiha hadduu gabadhii ka yimaado way ka bixuun masjidka laakiin qofkii muctakifka ahaa ee cibaadadan ku nadray inuu masjidka muddadaa fadhiyo haddii uu xanuunsado xanuunkii iyo ictikaafkuna aanay isqabanaynin wuu macduur weeye cudurdaar buu leeyahy markaa wuu ka bixi masjidkii min xaydin aw maradin laa yumkinu lmuqaamu maca wayabtulu bilwad waxyaabaha ictikaafka buriya waxaa ka mid ah isaga oo galmo sameeya ilaahay baa wuxuu uhi walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid dumarka ha la ciyaarina oo waxba ha ka dayina idinkoo masjidka ilaahay ictikaaf ku jira mar hadduu qofku ictikaaf ku jiro waa wakhti ilaahay la caabudayo saacaddii alla weeye saacaddu mar ma ahee dumarka arrinkooda ha laga hadho oo yaan halkaa la isugu iman meel la iska helo ma ahee saa ilaahayba u diiday markaa mubdilaadka waxyaabaha buriya taasaa ka mida buuhi mubaasharadaa marka aayaddu siday tilmaamayso wa antum caakifuuna fi lmasaajid idinkoo masaajidda ictikaafsan daliilka waxaa laga faa'idaysanayaa in masjid walba lagu ictikaafi karo saddex masjiduna aayaddu may sheegine almasaajid baa ilahay wuli masaajidoo dhan baa aayaddu ay idlaaqday marka soomka iyo axkaamtiisii iyo xikmaddiisii iyo aadaabtiisii iyo lawaaxiqdiisii intaasaynu kusoo ururinay deriskan caawa wallahu aclam bismillahi raxmaan raxiim su-aasha u horeysa waxay leedahay irbaddu ma jabinaysaa soonka bedel la isku mido talabaadna waxay leedahay qofku haddii uu cunto waayo oo dabeedna uu iska soomo soonkuma waa ansaxaya kii sunnaha
irbadu horta waxay u kala qaadaan laba litadaawi walitaqdiya midi waxa weeye irbad loo isticmaalayo litadaawi in la isdaweeyo ayaa loo isticmaalaya Ah, midna waxaa loo isticmaalayaa litaqdiya raashin ahaan marka taa iyadu daw ahaanta loo isticmaalayo ma jebinayso laakiin khilaafku wuxuu ku jiraa ta loo isticmaalayo raashin ahaanta sida glucosti oo kale glucosti iyada loo isticmaalaya raashinka taasaa culimmada qaarkood ay leeyihin way jebinaysa qaarna ay leeyihiin dee meel daloosho meel dalooshaa la ysku ogaaye oo qaaxadan ama dhakadan ahe kol haddaanay meel daloosho ku dhicin idaa lam tadkhul min manfadin maftuux meel dalooshoo furan kol haddaanay ka gelin waxba ma jebinaysa kuwan kalena waxay leeyihiin xikmaddii soomku waxaa idin ilaahay dartii loo gaajoodee dee hadduu qofkii gaajoonaya dhowrkaa midh ka laaco isaw kan dhargeya tamariyeyba marka adigu almuhim taa in la iska daayaa wanaagsan gulucoosta qofkiina kolkuu tamar la-aan gulucoose herkeed gaadhayo de waaba inuu iska afuraaba ilaa waa qof bukaana markaas laakiin tan kale injectionkii qofku uu qaadanayay iyo treatmentkii dawadii u socotay wuu iska qaadan karaa su-aasha kale sheegaysa haddaad raashin weydo ma soomi kartaa dee hawiir soomku waa raashin la-aanba soomka laftiisii iyo raashin la-aantaadii baaba iswaafaqay marka kolley intaad gaajoon lahayd dee gaajo macalajriyaha noqote ka faa'iide way dhacday nebiga calayhi salaatu wasalaam subax waagu barya intuu ooryihiisii u yimi ayaa wuxuu ihi waxaan ku quraacda ma la hayaa maya waxba lama hayabaaye waxaad ku quraacataaba ma jiraba waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam idan innii saa'im buui dee haddaa waabaan soomanahayba markaa soomka sunnaha ah isaga kol haddaanad subaxii waxba cunin niyadiisu waxba shardi maaha habeenkii maalintiiba waa la niyoon karaa marka sidaa nebiga calayhi salaatu wasalaam soomka sunnaha maalintiiba waa la curin karaa allahu aclam
Een, su-aasha kale waxa weeye sidee looga soomayaa dhulka aan cadaaduba u soo bixin rag iyo dumar qaangaadhkoodu waa maxaa lagu garanayaa qaangaadhkooda
inagu dee halkan aynu joogno way ka soo baxdaa qoraxda Ah, meelaha kale ee markaa adduunyada koonayaasheeda ah iyada laftigeeda culimmadu qowlka ay qaateen waxa weye inta qoraxdu soo jeeda weyn inta ama ha ku dheeraato marna dhowr saacadood buu dadku soonku u noqdaa marna labaatan saacadood buu ku dhowaadaa marka maadaama ilaahay uu yihi uma atimu siyaama ila alleyli inta qoraxdu soo jeedo kol haddii nasku sheegay taasunbaa lagu dayn qowlkay qaateen culimmadu fatwada casriga ee akhiiran waa taa weeye Ee, soom ee, waxaan leeyahay qaangaadhka inamada iyo hablaha dee qofkii haddii biyihii taranku ay ka yimaadaan wuu qaangaadhay haddii shan iyo toban jir uu gaadhana wuu qaangaadhay inantii dhiiggii caadada ahayd dhiiggii caadada hadduu ka yimaadana oo markaa dee wakhtigii hooyada ay gaadhaysay ay gaadhana waa qaangaadhay siyaabaha lagu qaangaadho saasaa ka mid a laakiin inuu qofku ilaa siddeed iyo toban jir la idhaahdo qowlkaasi haddii culimmada qaarkoodna ay sheegaan waa qowl daciifa abu xaniifa qowlkiisi wey shan iyo tobankaa ayaa qofku uu ku qaangaadhaya oo cibaadadii soomkuu ka mid ahaa ay ku waajibaysa iyo arrimaha kale aynu sheegno
haddii aan joogo meel buuro dhaadheer ay ku yaallaan oo cadceedda ay xagga sare kasii muuqataan aan habeen ku jiro maxaan yeelayaa muxuu xukunkeedu noqonayaa gabadha ninkii uu la jimaacay maalin rabadaan iyadana muxuu xukunkeedu noqonayaa kafaaro ma lagu yeelanaya
su-aalaha qaarkoodna waxaad mooddaa inay dee muhiim yihiin qaarna inay ku buuxi yihiin baad mooddaa marka haddii aad meel dheer saaran tahay dee qoraxdu waa inay kaa qarsoonto un. qoraxdu inay kaa qarsoonto baa muhiima kol haddii aad dhulkii joogto Ah, taasi waa taa tan kale markuu ninku xaaskiisii bir ramadaan maalin la kulmo isaga waa la gartay kol hadduu u camdiyey arrintaasoo u kasay kol hadduu soomkii jimaac ku jebiyey soo sheegnayoo xadiidkuna wuu xusay in isagii kafaaro lagu leeyay iyo qale gabadhii muxuu noqonayaa arrinkeedu laba qowl bay culimmadu leeyihin maalan madhabtan shaaficiga ee kitaabkuu ka soo gaabsaday waxay iyagu ku tegayaan islaanta waxba kuma waajibin laba arrimood dartood ta hore weeyaana nebigu calayhi salaatu wasalaam dee nebi shaarica buu ahaa oo ummadda sharciga u dejinaya oo xakiima markuu ninkani soo cawday ee uu yidhi anigii oo sooman baan jebiyey soomkii oo islaantii aan ku jebiyey nebigu muu odhanin adiguna kafaaradaa bixi islaantiina baadi doono iyana kafaaraha bixiso meesha kuma jirto taas nebiguna ma ilaaween waxba wakhti sharci la dejinayo weeyo wakhti wax hoos baraan ma ah taa waxaynu ku garanaynaa marka inaan iyadii waxba ku waajibayn ta labaad arrimo obreshinka noocana horseed waxa ahoo ka had iyo jeer ka ahoo duduuciisa leh iyo inuu markaa weerarkiisa yeesho ragga islaamuhu had iyo jeer arrinka ah iyagu ma bilaabaan oo kuwa riixaya ma aha inta badan ee ragga had iyo jeer arrintan oo kale soo jeedintiisa iyo waba laga yaabaaba inuu ku dirqiyaba iyada marka labadaas sababood darteed looguma laha ayay leeyihiin madhabtan shaaficiga ee rag kaloo la mid ah iyadii kafaara gudka culimmada qaarkoodna waxay leeyihiin dee sida taklifada iyo xilku isagaba uu u saaran yahay ayaa iyadana uu u saaran yahay sida ay uu u sooman yahay bay u sooman tahay waajibka lagu leeyahy isaga ayaa lagu leeyahay kafaarad iyadana waa lagu leeyahay xadiidka nebiga ee tilmaamaya inaan iyadii la farin wax oo aan iyadii la odhanin haqalays hala timaada kafaaradii waxaa laga yaabaa inaanay ama soomanayn ama sabab kaleba jirtayba siyaabahaasay kaga jawaabaya aduu labadaa qowl baa culimmadu ay markaa sheegeen runtii allahu aclam